asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal waa cabdinaasir axmed barkhadleh oo alaaba halkan idinka soo jeediya xubinta murtida maanta waana xubinteenni murtida maanta ah ee joogtada ahayd ee halkan aad kala socon jirteen waana xubinta taariikhiga ah ee meelaha fara badan waxyaalo fara badan oo aada aqoonin laga yaaba inay ku barto waana xubinta aan dhihi karno wax badan ayay xumbaarsan tahay qayb kaste oo laga soo qaado waa hadday qaab sheeka aad tahay hadday qaab mahmahyo aad tahay ama hadday tahay qayb digniin ah guud ahaanna xubintan iyadiihii waxay digniin ka tahay qaybo fara badan isla qaybaha farada badan ee ay noocyadaas iska soo horjeeda ama laga yaaba inay kala dadban yihiin amayn isku ujeedda ahayn ay digniinta uga tahay darteed ayaan dadka ugu soo gudbinaa xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadan doonaa idamka ilaahay sheekooyinkeennii taxanaha ahaa qayb ka mid a waana mahmaayaheennii la dhihi kara waxay ahaayeen kuwo saddexley ah oo isa saar saaran qaybtan maantana waxaan ku soo qaadanaynaa saddexleydeennii qayb ka mid a waxaa la yidhi oo soomaalida hore ay dhaheen saddex lama arag waxaa la yidhi saddex lama arag bakayle taltallaabsanaya badi ciyiya iyo balaayo labaqad ah saddexdaa midna lama arag waxaad halkaa ka garanaysaa soomaalidii hore waxyaalo fara badan inay daraasaad ku samayn jireen ciyi marka lagu leeyahay waa cunto baartay sida sheekada ay dhihi jireen oo kale saambuus laga adimay oo kale aadaamku waa aadaankii waa aadaanka salaada subax ee ma ahan waxaan u malaynaya aadaanka maqrib kaa inuusan ahayn baan u malayn sababtoo aadaanka maqrib markuu dhaco xiliyada ramadlaanka dee saambuuska waaba lagu afura tan laakiin sidaa ma ahee waa aadaankii salaada subax kaa mar hadduu dhaco dee ma rabaan saambuuskaoo xalay buu baaray ayay ka dhigan tahay marka waxay dhaheen haddii eebbaeed mahayo saddex lama arag bakayle taltallaabsanhaya badi ciyiya iyo balaayo labaqada saddexdaa midna lama arag halkaa waxay inooga muujinaysaa bakayluhu sidiisaba inuu laba un mid yahay inuu taagan yahay oo ama daaqahayo iyo inuu ordahayo fagag fagag fagag leeyahay ee uusa soconinba oo wax socodka la dhahaba uusa aqoonin ayay halkaa inaga tusaysaa waxay kaloo ina tusaysaa baasha barida la dhaho inayna ciyi lahayn oo subageeda markii la shiilo ee la dhigo ama iyada lafteeda la kariyo ee la dhigo ay qabowde ayna noqoninba wax baaray oo uray ama la nacay ayna noqonayn bay halkaa haddana kaa tusaysaa waxaa kaloo saddexaad ina tusaysaa oo qodobka saddexaada ee balaayo labaqada balaayadu inayna joogto ahayne ay mardhac tahay laakiin barwaaqada iyo nabadgelyada iyo barakada eebe ay tahay mid joogta balaayaduse ay mardhac tahay ayay tusaysaa ayna inta badan dadku aad iyo aad u yaqaanaan mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamkii eebe waxaan dhahaynaa caro waliba camalkeed leh